aniga oo ah xildhibaan maxamed cali yuusuf xubinna ka ah baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland maanta oo ay taariikhdu tahay labada mey labada kun iyo toddoba iyo toban waxaan halkan ka caddaynayaa in aan yagleelay jinaaxa mucaaridka baarlamaanka jubbaland go'aankan waxaa igu xambaaray kadib markaan u adkaysan waayey aragtida fadhiidka ah iyo siyaasadda madhalayska ah ee jubbaland lagu hoggaaminayay muddadii labada sano ahayd oo aannu xilka u haynay dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland ee na soo xushay iyo carruurtooda marka hore waxaan soo bandhigayaa qaybtii ugu horraysay sababta igu kalliftay inaan mucaarid ku noqdo xukuumadda jubbaland baarlamaanka jubbaland aan ka tirsanahay muddadii labada sano ahayd ee uu jiray ma jirto dastuur uu dib u eegis ku sameeyey shuruuc la diyaariyey xukuumad lala xisaabtamay madaxweyne su'aalo la weyddiiyey iyo dadweyne loo adeegay madaxweynaha jubbaland shaqadiisu waxay noqotay diyaarad inuusan ka degin isagoo ay weheliyaan koox qoyskiisa ka tirsan waana hoggaamiyaha keliya ee safaradiisa ayan ku wehelinin xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada jubbaland madaxweynaha jubbaland waa hoggaamiyaha keliya ee aanan booqan goobaha bulshada loogu adeego sida iskuullada iyo cusbitaallada weli ma dhicin in madaxweynuhu uu warbixin ka siiyo baarlamaanka jubbaland safaradiisa xadka dhaafay iyo faa'iidada ay dalka iyo dadkaba u leeyihiin sanad walba baarlamaanka jubbaland wuxuu ansixiyaa miisaaniyad sannadeedka jubbaland ma jirto haba yaraate eh wasaarad hesha qoondadii ay ku lahayd miisaaniyadda mana jirto wax xisaab xir ah oo la sameeyo mar walba uu madaxweynuhu kalfadhiyada baarlamaanka furayo amba xirayo wuxuu xildhibaannada u sheegaa inay tuuto soo xirtaan isuna diyaariyaan inay gawaarida dagaalka oo tiknikada loo yaqaan raacaan si dalka loo xoreeyo taas oo aan shaqada baarlamaanka ahayn waxaa xusid mudan in shantii sane ee uu ahaa hoggaamiyaha jubbaland uu dhaafi waayey shan kilomitir oo magaalada kismaayo ah jubbalandna waxay ku soo ururtay magaalada kismaayo qura baarlamaanka jubbaland wax mushahar ah ama gunno ah ma helo marka laga reebo xoogaa sandareerta ah oo dhowrkii biloodba mar la siiyo sidoo kale shaqaalaha dowladda iyo ciidamada jubbaland waa la mid lacagtii ummadda ka dhexaysay waxaa lagu dhisaa guryo qasriye ah oo uu madaxweynuhu ku raaxaysto oo lagu magacaabo madaxtooyo magaalada kismaayo dadweynaha canshuur kuma baaqato dekedda eeraboorka suuqyada badda iyo dhammaan goobaha ganacsiga waxaa laga qaadaa canshuur arxandarro ah waxaas oo lacag ah waxay ku dambeeyaan jeebka madaxweynaha iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee jubbaland wasiirrada jubbaland dhammaantood waa magacuyaal ma jiro wasiir xor u ah shaqadiisa kulligoodna waxaa ka hoos shaqeeya wiilal yaryar oo madaxweynaha qaraabo la'ah labada gelinna waxay dhammaantood iska xaadiriyaan madaxtooyada in badan oo ka mid ah wasiirrada jubbaland ma lahan aqoon iyo khibrad ay ku shaqeeyaan sidaasna waxaa doonaya madaxweynaha jubbaland shaqaalaha mu'asasaadka dowlad goboleedka jubbaland wax ka badan siddeetan iyo shan boqolkiiba waxay ka soo jeedaan qoyska madaxweynaha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland wax ka badan sagaashan boqolkiiba waxay ka soo jeedaan qoyska madaxweynaha taliyayaasha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland wax ka badan shan iyo sagaashan boqolkiiba waxay ka soo jeedaan qoyska madaxweynaha tusaale taliyaha nabad sugidda taliyaha daraawiishta taliyaha booliiska taliyaha madaxtooyada taliyaha ciidamada federaalka taliyaha airborka iyo taliyaha dekedda intaba waa qoyska madaxweynaha laamaha garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland wax ka badan shan iyo sagaashan boqolkiiba waxay ka soo jeedaan qoyska madaxweyne tusaale xeer ilaaliyaha guddoomiyaha maxkamadda gobolka iyo guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka waana saddexda xil ee garsoor oo ilaa hadda magacaaban saddexdaba waa madaxweynaha qoyskiisa komishanka shaqada iyo shaqaalaha oo u xil saaran inay imtixaan ka qaadaan shaqaalaha xafiisyada dowladda loo qaadanayo dhammaantood waxay ka soo jeedaan qoyska madaxweynaha cid aan qoyskooda ahayna shaqo ma siiyaan halka dhallinyaradii reer jubbaland ay shaqola'aan derbiyada la yuuraraan komishanka qaxootiga jubbaland waxaa madax ka ah nin ka soo jeeda qoyska madaxweynaha bishii abriil ee tagtay dabayaaqadeedii waxaa dhacay deeq raashiin ah oo ay keentay dowlad carbeed ayaa goobtii dadka muwaadiniinta ee u baahan loogu qaybinayay waxaa soo weeraray ciidamada dowladda jubbaland kuwooda madaxweynaha la haybta ah dhacdadaas waxaa ku geeriyooday ugu yaraan laba ruux raashiinkiina iyaga ayaa dhacay cid dhacdadaas loo xidhayna ma jirto dhowaan waxaa la magacaabay agaasimayaasha guud ee jubbaland tirada guud laba iyo labaatan weeye laba iyo toban ka mid ah waa qoyska madaxweynaha baarlamaanka jubbaland wuxuu ka kooban yahay sidoo kale shan iyo toddobaatan xubnood kow iyo labaatan xubnood oo ka mid ah waa qoyska madaxweynaha golaha wasiirada jubbaland waxay ka kooban yihiin qiyaastii siddeed iyo toban wasiir lix ka mid ah ee saddex meeloodoo meel waa qoyska madaxweynaha dhowr wasaaradood oo ay ka mid yihiin wasaaradda ganacsiga wasaaradda dekedda wasaaradda maaliyadda iyo dowladda hoose ee kismaayo shaqadooda waxaa qabta rugta ganacsiga ee jubbaland jubbaland chamber of commerce and industry waxayna cashuur sharci darro ah ka guraan muwaadiniinta soomaaliyeed taas oo aan ummadda waxba loogu qaban waxaa jira kiisas fara badan oo ay geystaan xoogaga caburinta ee dowladda jubbaland kuwaas oo muwaadiniinta lagu cadaabo sida dad koronto lagu gubo kuwa biyaha badda lagu ciqaabo kuwa la jir dilo handadaad cagajuglayn kufsi iyo wixii la mid ah tusaale dhammaadkii bishii hadda ina dhaaftay ee abriil askari ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa si kibir ah oo foolxun u toogtay nin xoogsado ah oo u dhashay beesha jareer weyn waa bartamaha kismaayo beeshaas waxay sameeyeen gadood waxayna diideen in ay meydka aasaan koox ka socota madaxtooyada axmed madoobe ayaa ku qancisay in meydka la aaso ninkii dilka geystayna gacanta ayaa lagu dhigay xabsiga ayaana loo taxaabay waxayna ballan qaadeen in sharciga la marsiin doono waa bishii hadda tagtay abriil dhexdeeda nasiib darro habeenkiiba beesha madaxweynaha ayaa askarigii dembiilaha ahaa xabsiga dhexe ee kismaayo kala baxay wayna fasaxeen dhibaatada ugu weyn ee ka taagan kismaayo waa dhoob boobka dhulalka bannaan kumanaan dadweyne ah oo hantidoodii xoog iyo xukun sharci darro ah looga dhacayo guryo dhisan oo la duminayo cidda dhulka boobaysa ciidanka loo adeegsanayo boobka maxkamadda xukumaysa dhammaantood waa beesha madaxweynahu ka dhashay isaga shakhsi ahaan ayaana sidaas ku taageersan sidoo kale dhammaan dhulalkii iyo guryihii ay lahayd dowladda soomaaliya ee ku yiilay magaalada kismaayo waxaa lagu wareejiyey kooxo madaxweynaha la hayb ah cadaalad darrada kismaayo ka jirta iyo jubbalandna waxay gaartay heerkii ugu sarraysay abid dad badan oo reer kismaayo ah dhulbeereed ay ku lahaayeen duleedka magaalada waxaa dhulkoodii looga dhacay wax lagu sheego danguud ama maxjar ama hay-ado in la dejinayo taas oon loo marin xeerarkii ay lahayd iyadoo loogu danaynayo dad gaar ah oo la hayb ah madaxweynaha dhammaan awoodaha jubbaland sida fulinta sharci dejinta iyo garsoorkuba waxay gacanta ugu jiraan madaxweynaha taas oo jubbaland u ek- u ekaysiinaysa sida lacagta shilin soomaaliga kuna u yar kuna u weyn mas-uulkii ama reerkii ka dhiidhiya arrimahaas foosha xun waxaa lagu shaabadaynayaa al-shabaab ama jubbaland diid taas oo marag u ah daciifnimada hogaamiyaha jubbaland isbitaalka guud ee kismaayo waxaa agaasimo ka ah nin madaxweynaha qoyskiisa ah bishii hadda tagtay ee abril dabayaaqadeedii hay-ad lagu magacaabo i c r c waxay ugu deeqday inay ka bixinayso cisbitaalka kismaayo mushaharka lix iyo toban shaqaale cusub ah agaasimuhu wuxuu qoray shan iyo toban qoyska madaxweynaha ah soomaalida kale oo dhanna wuxuu siiyey hal xubin labada iskuul ee ugu waaweyn magaalada kismaayo waa hoose dhexe bilaal oo aan aniga ku soo qaatay fasalka koowaad ilaa fasalka siddeedaad iyo hoose dhexe calanley waxaa lagu wareejiyey koox madaxweynaha qoyskiisa ah oo ka dhigtay jaamacad eh, baraavid ah iyadoo carruurtii degganayd xaafadaha calanley shaqaalaha iyo faan noole ee iskuulkaas eh, loo dhisay ay dhib ku qabaan masaafada iskuulle aad uga fog xaafadahooda xilligii doorashada dadban ay ka socdeen doorashooyinka dadban ay ka socdeen gobollada ee dalkeenna jubbaland waxay ahayd meeshii ugu darrayd ee ay ka dhaceen tacadiyada musuqmaasuqa iyo ee ku-tagrifalka awoodeed ilaa beelaha qaar ay u codeeyeen ciidamada maamulka oo lacaga la siiyey lagana dhigay beelo ayan iyaga u dhalan iyo erge ayan iyaga ahayn jubbaland kama jirto xorriyad hadal tusaale waxa u ah anigoo xildhibaan ah oo jubbaland ah ayaa waxaa layga hor istaagay inaan baarlamaanka hortiisa ka caddeeyo mowqifkayga mucaaradnimo iimana oggolaan inaan si xor ah war-saxaafadeed ugu qabsado hoteellada magaalada kismaayo sidaas darteed waxay igu kaliftay inaan u soo safro caasimadda soomaaliya ee muqdisho si aan uga ee, ugu qabsado war-saxaafadeedkan halkaasna waxaan uga egnahay waqooyiga kuuriya dhanka kale jubbaland waa meesha keliya ee muwa- muwaadiniinta soomaaliyeed laga tarxiilo iyadoo loo masaafurinayo gudaha soomaaliya halkaasna waxaan uga egnahay sacuudiga qof muwaadin oo soomaaliyeed oo soomaaliya laga tarxiilaayo oo soomaaliya loo tarxiilaayo jubbaland keliya ayay ka dhacda taariikhda Een, ugu dambayn arrinta dhuxusha waxaan si faahfaahsan ugu soo qaadanayaa war-saxaafadeedka midkan xiga oo aan dhowaan qaban doono dhammaan muwaadiniinta waxaan ka codsanayaa inay garab igu siiyaan sidii aynu u heli lahayn xog waafi ah oo ku saabsan dhoofinta sharci-darrada ah ee dhuxusha waxayna iigu soo diri karaan macluumaadka dhuxusha ku saabsan een, emailkayga oo ah ali ali one at hotmail dot com waa idiin higaadinayaa a l double i a l double i one at hotmail dot com ali ali one at hotmail dot com sidaas darteed markaan arkay dulmiga xaddhaafka ah ee ka jira jubbaland waxaan go'aansaday inaan ka dego doontii bacaadka ku socotay oo uu naaquudaha ka ahaa madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam laga bilaabo maanta waxaan ahay xildhibaan mucaarad ah oo wax dhisaya ee aan wax duminayn jubbalandna waa deegaankayga laxajecli ayaana ii haysa aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca jinaaxa mucaaradka baarlamaanka jubbaland waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha soomaaliyeed dadweynaha jubbaland kuwa kuwooda gudajoogga ah iyo kuwooda dibadjoogga ahba dadweynaha tirada badan ee reer jubbaland oo siyaasadda ka aamusan siyaasiyiinta jubbaland ee la go'doomiyey iyo beesha caalamka kuwooda danaynaya jubbaland inay ka hanaqaado dimuqraadiyad iyo dowlad wanaag in xaaladda jubbaland lasoo farageliyo inta ayan faraha ka bixin kuna burburin gacmaha hoggaamiyaha fannaanka ah ee talada inoo haya ama aysan ku noqon dagaalkii sokeeye fiiro gaar ah waxaan si gaara uga codsanayaa guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer jubbaland ee ku dhaqan dalka u k inay isu kaashadaan sidii loola xisaabtami lahaa madaxweyne axmed madoobe haddii uu yimaado london ugu dambayntii waxaan ku soo gunaanadayaa maansadan oo uu tiriyey allah u naxariisto cabdi maxamed amiin abwaankii soomaaliyeed dab munaafaq shiday wuxuu gubaa cido ka dimoone badownimo jidkay kaa duwdaa oo duurku marisaaye waxay kaa dabooshaa indhaha oo way ku dilataaye dariiq oodan bay kuu tustaa dow haloosiyahe goortaan derbiga taabannaan dib u riyoonnaaye siyaasaddu dagaal keliya iyo daabad wada ma aha siyaasaddu qabiil dhidaya oo dooxataa ma aha siyaasaddu dekano laysu qabay dabagelkeed ma aha siyaasaddu ris doofaar ka kacay daaqso ido ma aha siyaasaddu dareenkoo lumiyo dowdarnimo ma aha bililiqa inaad doonatiyo dumarka boob ma aha dadka oo la liidiyo adoo door isbida ma aha dabarkoo la goostiyo sidii duunyo carar ma aha tuug derajo inuu yeesho oondaysannaa ma aha qabiil waa waxdumiye inuu nala degaa ma aha dadnimadeennu in qarankeen dumo oon cididanayn ma aha waa dabacsanaan iyo waxgarad lagu dareeraaye danta gaara oo laga tagiyo iyo daacadnimo weeye soomaalinimo loo dabciyo laysku dumo weeye taan dunida eegno oo masayr uuna dilo weeye inaan dowlad noqonno oon wax kale cididanayn weeye dhaqaalaha dalkoo loola kaca dowga mudan weeye dibad raashiin laga keenayoo idilba diid weeye dalagaaga beerow cuntada soo daldala weeye haddii kale dadnimadeen luntaye duugga bal aan eegno وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هجاميها جناح معارضة جبلان برلمان جبلان حلمان محمد علي يوسف